إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaa xalay magaalada saako way gobolka jubbada dhexe ku geeriyooday haweenay uu dhaawac kasoo gaaray duqeyn ay diyaaradaha shisheeye habeen ka hor ku garaaceen magaaladaas ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaalo ku qaaday saldhigyo ciidamada xabashida iyo kuwa la socda ee koonfur galbeed ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka baay weeraro kala duwan oo xalay ka dhacay qaybo kamid ah gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee uganda iyo kuwa dowladda federaalka ah mas-uul ka tirsan maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee dowladda federaalka ayaa lagu dilay meel u dhow magaaladaas idaacadda andalus ayaa baahisay dardaaran uu ka tegay dagaalyahankii fuliya weerarka istiishaadiga ahaa ee lagu qaaday xabashidii ku sugnayd magaalada doolow ee gobolka gedo beeshareer ibraahim ee qabiilka sida ayaa munaasabad lagu qabtay degmada ceelcadda ee gobolka gadow waxay ku dooratay nabadoon cusub madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe ayaa eriyey guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacawnaa maamulkiisa isagoona mid cusub magacaabay saciid cabdulaahi deni ayaa xilka qaadis ku sameeyey wasiirka amniga maamulkaas kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo wasiirka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waxaa xalay magaalada saako wee gobolka jubbada dhexe ku geeriyooday haweenay uu dhaawac kasoo gaaray duqeyn diyaaradaha shisheeye habeen ka hor ku garaaceen magaalada saakow isbitaal ku yaala magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa xalay xili dambe waxaa ku geeriyooday allah u naxariistay haweeney lagu magacaabo madoobey nuune cali taas oo dhaawac adag uu kasoo gaaray duqeyn ay diyaaradaha shisheeye habeen ka hor ku garaaceen magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe maalintii shalay ilaa xalay isbitaalka ayay tiilay iyadoona xaaladeeda marba mar ka dambeysa kasii daraysay ugu dambeyn xalay ayay ku geeriyootay halkaas waxaana dhaawaceeda la sheegay inuu kasoo gaaray qeybaha dhexe ee jirka duqeymo cudwaani ah oo habeenadii lasoo dhaafay diyaarado looga shakisan yahay inay leedahay dowladda kenya ka geysanaysay magaalooyinka saakow iyo salagle ayaa waxaa ku dhintay haweeney iyo gabar ay dhashay iyadoona dhaawac uu kasoo gaaray saddex ruux oo midkood uu ahaa ruux ganacsada ah halka labada kalena ay yihiin caruur yaryar ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday saldhigya ciidamada xabashida iyo kuwa la socda ee koonfur galbeed ku leeyihiin qaybo kamid ah gobolka baay warkaasi warar kale oo ku aadan shisheeyaha ugandheeska ah ee ku sugan qaybo kamid ah gobolka shabeellaha hoose iyo dowladda federaalk oo la weeraray waxaa ka waramaya haashim mar kale ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka baay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa xabashida ethoobiya rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen xerada makuudo ee magaalada baydhabo waxaana halkaa ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamadii weerarka la kulmay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii ku sugnaa xerada ah ayaa halkaa ku dhintay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig sidaas oo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ee xabashida kula sugan gobolada baay iyo bakool ciidankan weerarka la kulmay ayaa fariisin ku lahaa maayanfuulka magaalada baydhabo waxaana sidoo kale halkaas ka dhashay khasaare gaaray ciidamada la weeraray ugu yaraan hal askari oo kale ayaa lagu dilay dagaalkan ka dhacay maayanfuulka kaas oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaa ku sugnaa howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen gobolka baay waxaa sidoo kale ka mid ahaa weeraro isbarbar socday oo lagu qaaday fariisimayaal ay ku kala sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed ee kula sugan degmada diinsoor saldhigga ciidamada xabashida ethoobiya ay ka samaysteen degmada diinsoor iyo sidoo kale xera koowaad oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa si iskumada waxa ay ula kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha soo gaaray dhanka gobolka shabeellada hoosena ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas waxay xalay weerar ku qaadeen fariisamayaal kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ah ee safka dagaalka kula jira rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar hameendheelmada ku qaaday ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan degmada janaale isla janaale waxaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka isla shabeellada hoose ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xare ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay ka samaysteen deegaanka danow ee hoostaga degmada qoryooley waxaana halkaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha gaaray ugandeeska lagu weeraray danow weerarada sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose islamarkaana lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka mid a weerar saf ballaaran ah oo lagu qaaday fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisimahan ciidamada dowladda federaalka lagu weeraray ayaa ku yaala xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ciidamada ku sugan munkayga iyo haanta dheer ayaa waxa ay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jasaaka allaahu khayran mas-uul ka tirsan maamulka degmada wallaweyn ee dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay meel u dhow magaaladaas maxamed ciise ayaa qodobkaas faahfaahinaya degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose habeen hore ayaa waxaa lagu dilay guddoomiyii ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee degmadaasi dabley hubaysan ayaa kala degtay gaarigiisa guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee dowladda federaalka uga magacaabnaa degmada walaweyn halkaas oo ay ku toogteen wararka ayaa sheegaya in guddoomiyaha la dilay uu watay gaari islamarkaana waddada loo galay oo lagala degay gaarigii uu saarnaa islamarkaana ay toogteen dadkii kala degay warar kale ayaa sheegaya xilligii lagala degayay gaariga uu marayey guddoomiyaha tuulo lagu magacaabo buulo xaashi oo qiyaas ahaan shan iyo labaatan kilomitir dhanka bari ugu beegan degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose waxaa loo badinayaa dilkan loo geystay guddoomiyaha ugu magacaaban dowladda federaalk wallaweyn aano qabiil ilaa iyo hadda kama aysan hadlin maamulka degmada wallaweyn ugu magacaaban dowladda federaalka maalmihii u dambeeyey gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ka jiray dagaallo la xiriira hab beyl oo u wada dhexeeya ciidamada dowladda federaalka
idaacadda andaluus ayaa baahisay dardaaran uu ka tagay dagaalyahankii fuliyey weerarkii istiishahaadiga ahaa ee lagu qaaday xabashida ku sugnayd magaalada doolow ee gobolka gado maxamed daahir cali sow ayaa qodobkaas ka warmaya idaacadda islaamiga al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay baahisay dardaaranka naftii hore cumar aadan xuseen sahal oo ka mid ahaa raggii fuliyey camaliyaadkii lagu weeraray saldhigga ciidamada xabashida itoobiya ee degmada doolow cumar aadan xuseen oo ka dhashay beesha tunni ayaa ugu horeyn ka hadlay waxaa ku kalifay in naftiisa allah uu ka iibsado oo uu beegsado ciidamada xabashida itoobiya waxaa igu kalifay inaan nafsadeyda aan bixiyo ilaahay jannada uu ka sheekeynayo jannadaasa aan jeclaystay inuu ilaahay subxaana wa tacaala nafsadeyda aan ugu gato waatuu ilaahay leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay subxaana wa tacaala asoo nafsadaan ku siiyey oo ku leeyahay haddana nafsadan iiga iibso janno aayadaasaa isoo qaaday niyadeedana waxaan jeclaystay ilaahay subxaana watacaala jannadan iyo xorolcintiis inaa helo oo ilaahay shahaadadeena inaga aqbalo walaal walbo ishaadi ah walbo aayadda ilaahay ayaa soo qaaday muslimiintan la dhibaataysanayo ama kitaabkiis meel walba lagu tuurayo ayay u adkaysa waayeen sidaa darteeday usoo baxeen cumar waxa uu fariin u diray shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo maleeshiyaadka caratuurka u ah shisheeyahaasi waxaan leeyahay gaalada dalka kusoo duushay wallaahi geesiyaala idin soo socdo wallaahi geesi walboo dardaarmaayo oo idin dardaarmaa dardaarintiisa haddaa idinkaa ka mahad adeegtaana wixin jabkiina casiimadiina la imaanaysaan hilbihiina kal firdhinayan ayaa janno ka raadinayna anaga lafaheen iluu ilaahay idinka dhigo kuruuso oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka barinaynaa waxaan leeyahay margaalada dal kusoo duushay wallaahi dalkan islaamka ah ka baxdiina idin roon haddaa ka baxi weysaan soo maa insha allahu tacaala gacanta mujaahidiinta ilaah idinku casiibaay murtadiinta waxaan leeyahay oo gaalada cariturku ah murtadiinay inaad diinta islaamka qaadataana idin roon diintan waa u dhalateen inaad diinta islaamka qaadataana idin roon murtadiinay wallaahi wax kaldan kal gaalo idinkama lahan inay idinku shaqaystaan bis istishhaadii cumar aadan xuseen waxa uu dadka soomaaliyeed u soo jeediyay inay iska difaacaan shisheeyaha ku soo duulay dalka isagoo umarada mujaahidiintana ugu duceeyey in allah uu ku sugo diintiisa mu'miniinay muslimiinay derbiyada fadhis iyo wax ma idin yaal gumaystaa iska difaaca ilaahayna ka cabsada aayadaha ilaahayna qaata cumarada waxaan leeyahay meeshaan jihaadka uu taagan yahay idinkaana soo gaarsiiseen waxaan leeyahay umaradeena ilaahay idiin sugo ilaahayna ha idiin xifdiyo ilaahay subxaana watacaala ha idinku awaalmariyo jannooyin ballacoodu aan la qi- aan la sheegi karin ilaahay subxaana watacaala ha idinku awaalmariyo ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa camalkiina ilaahay ma idinka dayaco insha allahu tacaala amarada mujaahidiinta waxaa laga meel walba ay joogaan inuu ilaahay subxaana watacaala xifdiyo insha allahu tacaala amarada mujaahidiinta meel walba ay joogaan hanii'an lakum wajihaadikum mujaahidiinta adigu hortaan wallaahi maanta walaalahaas maasha allah ilaahay subxaana watacaala ajarkooda kama dayaco maanta wallaahi waxay ku sabrayaan kaneecada qabowga wax walba u dhacay way ku sabrayaan habeenkii way gureynayaan ilaahay subxaana watacaala waxaa ugu baryaynaa walaalahaas inuusan camalkooda dayacin ugu dambayntii waxa uu dhambaalkan kaga tegay waalidkiisa waxaan leeyahay horta ehelkeyga hooyada iyo aabaheyga iyo wax dhan waxaan leeyahay hooyo iyo aabo ilaahay dartiisaan u baxay wallaahi waa idin jeclahay hooyo iyo aabo anoo anoo joo- la joogistiin idin jecel aan waxaan kasii jeclaysta hooyo iyo aabo inuu ilaahay subxaana watacaala aan la kulmo ilaahay rasuulkiisa aan kasii jeclaysta jecelka aan idin qabo waxaan ka- jecelka ilaahay subxaana watacaala aan u qabaa iga dambadiyey wallaahi wax kale uma bixin hooyo iyo aabo waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala camalkiina idinkama dayaco maanta waa isoo koriseen intaasaa iila soo ekeysiiseen hooyo aab waxaan leeyahay marka aan maqasheen qabarkeyga sishaadka ilaahay subxaana watacaala iga ii weydiiya inuu ilaahay iga aqbalo wallaahi maanta qiyaamo dadka ugu horey aan u shafeec qaadayo hooyo aab idinka waay ilaahay subxaana watacaala waxaa ii weydiisaan walaalahayga iga horeeyey inuu ilaahay subxaana watacaala shaadiinta inuu ilaahay subxaana watacaala ila kulmiyo si kastaba ha aatee sideed iyo tobankii bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo afarta ayaa laba camaliyad oo istishhaadi ah waxaa lagu beegsaday saldhigga ciidamada xabashida itoobiya ee xoogga ku haysta degmada doolow ee wilaayada islaamiga ah gado camaliyadda koowaad ayaa xilligaasi lagu burburiyey taliska ciidamada xabashida ee saldhigga kabaaso camaliyadda labaad ayaa lagu beegsaday kaydka hubka iyo saanada ciidan ee isla saldhiggaasi kabaaso saldhigga oo ay ku sugnaayeen saddex kun oo askar oo ka tirsan ciidamada itoobiya ayaa inta la xaqiijiyey waxaa laga dilay boqol labaatan iyo saddex askari iyadoo sidoo kale ay ka dhaawacmeen toddobaatan iyo sideed askari oo ka tirsan ciidanka itoobiya beesha reer ibraahim ee qabiilka sida ayaa munaasabad lagu qabtay degmada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah ee gadow waxay ku dooratay nabadoon cusub mahad cubayd ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen martisharaf kala duwan ayaa ka dhacday magaalada ceelcadde ee gobolka gedo waxaana nabadoon cusub ku doortay qabiilka ibraahim oo ka tirsan beesha side xafladan ayaa dhacday kadib markii beesha loo qabtay dowro iyo kulamo socday muddo dhowr maalmood ah waxaana ugu dambeyntii laga soo saaray bayaan ka kooban dhowr qodob ugu horreyn munaasabadda ayaa laga akhriyey bayaankii ka soo baxay beesha taariikhdu markay ahayd labadii bishii kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo afar hijirada kadib markii wilaayada islaamiga ah ee gedo ay u qabatay beesha ibraahim oo ka mid ah beelaha xasan gaashireedle dooro ay barbar socoto shirar iyo kulamo looga arrinsanayo masiirka beesha dooradaas iyo kulamadaas waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdo qodobka koowaad beesha waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka labaad beesha waxay duubatay naqiib cabdinuur xareed maadey oo ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka saddexaad beesha waxay baraa taama ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta qodobka afaraad beesha wa- waxay ka soo horjeedaa xaalufinta bayada sida dhir gubidda waro qodidda iyo wixii la mid ah. qodobka shanaad beesha waxay ballan qaaday in ay garab taagan tahay naf iyo maalba jihaadka ka socdo bariga afrika qodobka lixaad beesha waxay ka soo horjeedaa lana dagaalamaysaa duulaanka xabashada ama etoobiya qodobka toddobaad ugu dambayn waxaan mahad ballaaran u celinaynaa allihina abuurtay kadib sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa xarakatulmujaahidiin al-shabaab wabilahi towfiiq sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka beesha ayaa ka hadlay munaasabadan lagu caleema saarayay naqiibka cusub ee ay dooratay beesha ibraahim allahu akbar waxaan garab taagannahay jihaadka ka socdo bariga afrika ilaa laga gaaro meesha higsiga uu yahay ayaan ballan qaadnay waxaa kaloo idiin sheegaynaa beesha tan aqoon ninka ule wuu u leeyahay ninkaan u laheenna haddaa la barayaa binilaahi kariim beeshu waa ibraahiim ibraahiim caddaan la yidhaahdaa caddaanta ma aha midab waa afkaar cad waay ibraahiim meesha tan aan hadda fadhinno ilaahay baa mahad ku leh wuxuu ka mid yahay dadkii xoreeyey gacanta muslimiinta soo geliyey ka dhigay goob muslimiinta ay ka shaqeeyaan gobolka gedo oo dal soomaaliyeed ah
kii jihaadka u istaaga ummadiisii noqobada u ahaa macnaha noqobada u ahaa kii shareecada islaamka ku hogaamiya allah ka dhigo nabadoonka cusub ee la doortay oo lagu magacaabo cabdinuur xareed ayaa sheegay inuu beeshiisa ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka caawa waxaa la leeyahay mataqana qabiilkayga ay leeyihin nagu hogaami waa kalaamka ilaahay kitaabka munazilka ahaa weye waxa horta iyada yeelana waa raayada islaamka ee uu soo qaadi jiray nebi maxamed salawaatullahi caleyhi wasalam waxaa maanta lay doortay ma ahan oo qabiilkayga ay doorteen sida kuwa nasiibka daran ee maanta annaga nala midka ah ee meelaha laga doorto loo doorto xildhibaan ama loo doorto wax la mid ah ama baarlamaan loo doorto oo kaleeto ma aha maanta waxaa lay doortay inaan kitaabka ilaahay qaado ku hogaamiyo qabiilkayga la dagaalamo cadowga soo jireenka ahaa qabiilkaygana ay ku faraxsiin oy leeyihin waxaan rabnaa inaan la dagaalanno ilaahay baa mahad ii shukrile aniga haddaa i doorateen oo adinkana aad mataqana ballan qaadeen inaad la dagaalamaysaan cadowga soo jireenka ah waxaa la yidhi looga magacaha looge looba joogaa la yidhi haddaad loogi doontid kolley waa loo taagan yahay ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadow sheekh aadan sahl abuturaab ayaa la dardaarmay qabiilka ibraahim oo ka tirsan beesha sade waana kitaabka ilaahay baan ku dhaqmaynaa waa inaan ka runsheegno yacni haddaynu kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aynu dhaqangelina aynu nidhi beesha waxaa laga rabaa inay dhaqangeliso inayna ka leexan dariiqa in shicaarkii la muujiyo in qoriga la garwaaxsado in waxa weeyaan jihaadka loo dhaqaaqo dhaqanka waa sidaas waay waana sidii ay ahaayeen saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii uu nebigu hogaaminayey ee yacni aad wada garanaysaan yacni dowladda magaceeda waxaa la yidhahdaa sacad ibnu mucaad saxaabigaa jaliilka ah dariiqii uu qaaday baa la rabaa sacad sidee buu ahaa qabiil dhan yacni reer ansaara ayuu hogaaminayey naqiib buu ahaa wuu dagaalamayey beeshiisana raayaduu u waday isagaa horkacayay isagaa dagaal gelinayay midda la sheegaya marka la rabo naqiibkana laga raba beeshana laga rabo naqiibkana la rabo inuu hogaamiyo beeshuna inay raacdaan laga rabaa midaan waay qabaa'ilada kala duwan ee beesha sade ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale u doortay nabadoonno ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka
saciid dani madaxweynaha maamulka puntland ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka amniga maamulkaas kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo wasiirkiisa maxamed amiin ayaa faahfaahinaya wareegto kasoo baxday xafiiska saciid cabdulaahi deni ayaa shaqada looga eriyey cabdisamed galan oo ahaa wasiirka amniga gudaha ee maamulka isku magacaabay puntland hogaamiyaha maamulka fadhigiisu yahay magaalada garoobe ayaa si lama filaan ah xilka qaadis ugu sameeyey galan oo muddo dheer xilkan soo hayay islamarkaana ka mid ahaa siyaasiyiinta sida aadka ah ugu dhow saciid cabdulaahi deni xilka qaadistan ayaa imaaneysa xilli khilaafaadyo siyaasadeed oo rabshado dhaliyay ay ka taagan yihiin magaalooyinka garoobe iyo boosaaso deni ayaana sidaan oo kale horay u eriyey xasan abgaal oo ahaa wasiirkii maaliyadda ee kaalinta ku lahaa oloolihii doorashada tallaabadan ayaa sare usii qaadi karta khilaafka siyaasadeed ee uu wajahayo maamulka puntland ee uu majaraha u hayo saciid cabdulaahi deni
mahadsanid maxamed amiin warkaani saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaw ayaa wuxuu xilka qaadis ku sameeyey cali jeyta oo ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacawnaa maamulkiisa hiirshabeelle wareegta kasoo baxday cali guudlaawo ayaa wuxuu ku caddeeyey inuu xilkii uga qaaday cali jeyte kaasoo uu ku sheegay inuu gabay howlihii u watay waxaana sidoo kale uu sheegay in arrintaasi ay timid ka gadaal markii qaar ka mid a xubnaha isaga u dhow sida ninka ku-xigeenkiisa ah ay kula taliyeen inuu xilka ka qaado cali jeyte cali jeyte oo aada ugu fashilmay dagaalo ka socday gobolka hiiraan islamarkaana u dhexeeyay shisheeyaha dowladda federaalka iyo maleeshiyaad lagu magacaabo macawiisleyda oo kasoo horjeeda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa wuxuu maalmihii iyo bilihii lasoo dhaafay si aad ah warbaahinta uga sheegayay inuu dagaalkaas ku fashilmay islamarkaana aanu sii socon karin wuxuu sidoo kale sheegay inuusan qayb ka noqon doonin duulaan xabashida ku dooneysay inay ku qaado qaybo kamid ah gobolada dhexe iyo koonfurta soomaaliya xilkii laga qaaday cali jeyta ayaa waxaa loo magacaabay cabdulaahi axmed maalin kaasi oo ku magac dheer sufurow warkii subaxnimo saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa